shirkani waa mid muhiim ah oo waxaa lagu qiimaynayaa amniga iyo siyaasadda soomaaliya waxaase si gaar ah diiradda loogu saarayaa qorshe cusub oo laysla oggol yahay oo lagu howlgelayo si loogu guulaysto in xilliga kala guurka marka amisom ay dalka ka baxdo ciidanka soomaalidu ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amni ee dalka howlgalka amisom waxa ay isla garteen in ahmiyadda la siiyo sidii loo nadiifin lahaa waddooyinka muhiimka u ah howlgallada lagu baacsanayo kooxda al-shabaab iyo dib u dejinta dadka shacabka ah oo loo fidiyo adeegga aas-aasiga ah marka la xoreeyo goobaha ay haystaan al-shabaab ku-xigeenka madaxa howlgallada amisom simon mulongo ayaa sheegay in qorshahani uu caddaynayo hawsha looga fadhiyo amisom saddexda sane ee soo socota ujeedka laga leeyahayna ay tahay howlgalladan sidii guulo looga gaari lahaa sannadaha labada kun iyo siddeed iyo tobanka ilaa sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka si xilliga kala guurka ah loogu guulaysto in la wiiqo al-shabaab islamarkaana ciidanka soomaalidu ay ula wareegi karaan amniga dalka howlgalladan waxaa barbar socda tababarro lagu xoojinaya shaqada iyo xirfadda ciidanka booliska iyo militariga soomaaliya iyadoo isla xilligan la abuurayo hannaan lagu hubinayo dib u dejinta dadka ku nool goobaha laga saara al-shabaab iyo in ciidanku ay gacan ka geystaan dib u dhiska iyo soo kabashada goobaha la xoreeyo qorshahani waxaa looga dan leeyahay in kor loo qaado lana xoojiyo sidii dhabarka looga jebin lahaa al-shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan isla mar ahaantaana loo taageeri lahaa dhaqangelinta qaabdhismeedka ciidanka soomaaliyeed waxa aan rabno ayaa ah in saddexda sane ee soo socota la arko ciidan soomaaliyeed oo si buuxda u qaban kara howlaha amniga sidaasi waxaa yidhi simon molongo shirkan ahmiyaddiisu ay sarrayso waxaa ka qaybgelaya xafiiska unsos ee qaramada midoobay ee taageera soomaaliya oo fadhigoodu uu yahay muqdisho shaqadooduna waxa ay tahay in agabka ay ka caawiyaan howlgalka amisom sidoo kalena waxaa xafiiska unsos uu taageero kooban u fidiyaa ciidanka soomaaliyeed marka ay la howlgelayaan amisom shirka ayaa sidoo kale looga hadlayaa kaalmada dhaqaale ee amisom ay u baahan tahay saddexda sane ee soo socota si loo hubiyo dhaqangelinta howlaha xilliga kala guurka iyo wakhtiga loo igmaday in dalka ay ka baxaan si ciidanka soomaaliyeed ay amniga ula wareegaan iyaga oo u diyaarsan cabdisaciid muuse cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay la timid qorshe dib loogu habaynayo amniga dalka si loo xoojiyo waxqabadka hay-adaha amniga ridwaan xaaji cabdiweli v o a london